haddiiaynu gudagallo warbixinaha aanu maanta idiin hayno xogeyaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa ammaanay horumarka dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyada ee laga sameeyey bilihii uu ugu dambeeyey dalka soomaaliya bankimuun oo toddobaadkan la hadli doona golaha ammaanka ayaa ku teliyey in dib u habeyn lagu sameeyo doorka qaramada midoobay ee soomaaliya warbixintan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo uu baahiyey xafiiska arrimaha siyaasadda ee qaramada midoobey ee soomaaliya waxaa inoo soo koobayaa daa'uud aweys oo stuudiyaha ila fadhiya master ban ayaa sheegay in warbixintan uu siin doono golaha ammaanka ay qayb ka tahay qaraar uu horey u gaaray golaha ammaanka labada kun iyo tobanka labada kun kow iyo tobanka kaasoo dhigayay in golaha xog laga siiyo afartii biloodba mar horumarka laga sameeyey adeegyada muhiimka ee soomaaliya looga baahan yahay horumarka dhanka siyaasadda ee laga gaaray arrimaha soomaaliya gaar ahaan dhismaha dowlad rasmi oo dalka ka hanaqaaday laba iyo labaatan sano kadib ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay waxaa warbixintiisa ku xusay in isbeddel lagu samaynayo qaabka howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya salna looga dhigi doono ajenda ay soomaalidu leeyihiin oo ah nabad dhisidda iyo dibudhiska hay-adaha qaranka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey ugu qaabilsan arrimaha soomaaliya danjire agustin philip mahiga ayaa toddobaadkii hore u sheegay v o a in qiimeyntan cusub ee qaramada midoobey ku samaynayso arrimaha soomaaliya lagu aqoonsanayo isbedelada siyaasadeed ee dhabta ah ee ka jira soomaaliya iyadoo taasi laga duulayo ayaa waxay warbixinta xogeyaha guud ku talinaysaa in lasoo afjaro hawsha xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobey ee u n p o s ee horkacayo danjire mahiga beddelkeedana la abuuro guddi cusub oo isku dubarida arrimaha siyaasadda ee soomaaliya oo qaramada midoobey ay leedahay waxaana ay taasi noqonaysaa tallaabo kumeel gaara ilama xaaladdu ay ka saamaxayso fulinta howlgal nabad ilaalin oo qaramada midoobey hoos imaanaya howlgalka cusub ee qaramada midoobey waxaa xaruntiisu ay noqon doontaa muqdisho iyadoo ay jiri doonaan laamo ka howlgala gobollada balse taasi ay shardi u tahay in la helo amni suuragelinaya fulinta howshaasi warbixinta ban kimuun waxay kaloo ku talinaysaa taageerada ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom iyo dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya in la taageero qorshaha dowladda ee dib u heshiisiinta xasilinta nabad dhisidda dib u dhiska hay-adaha maamulka dowladda dhexe iyo maamulada kala duwan ee dalka ayaa qayb ka ah iyadoo lala kaashanayo dalalka mawrada iskaashiga la leh soomaaliya iyo weliba dhammaystirka dastuurka iyo in dalka ay ka qabsoomaan doorashooyin sannadka labada kun lix iyo tobanka waxaa kaloo warbixintu ay walaac ka muujisay xadgudubyada ka dhanka dumarka suxuufiyiinta iyo waxyeelada loo geysanayo dadka rayidka falalkaasi ayaa waxaa ka mid a kufsiga dilka weriyayaasha iyo in carruurta loo qoro kooxaha ka dagaalamaya gudaha dalka soomaaliya
aad baad umahadsan tahay daa'uud aweys oo inoo soo koobayey warbixintaasi ka soo baxday qaramada midoobey ee xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun uu soo jeedinta ka sameeyey arrimaha soomaaliya